munaasabadan oo si wanaagsan loo soo agaasimay oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay in ka badan soddon arday oo dhammaystay macadka sayid binu thaabit ee xerada ifa ayaa waxaa lagu qabtay xarunta markiska waxaana kasoo qeybgalay culimo ka kala socotay xeryaha iyo magaalada gaarisa waalidiin hogaanka xerada ifo iyo waxgaradka bulshada qeybahooda kala duwan waxaana lagu aftaxay إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ardayda ayaa soo bandhigay qaar ka mida waxyaabihii la baray sabbix huf ama nasax isma rabbika rabbiga magaciisa allaclaa ee sarraynta badnaa alladii rabbigii khalaqa abuuray fasawaa simay khalaqa abuuray fasawaa simay waladii rabbigii waxaa nasahan qadara wax walba qadaray oo fahada haddana wuxuu u qadaray haddana ku hanuuniyey أحاطت بها الأعداء من كل جانب يغيرون في أطرافها وسروحها جهارا ولا يخشون صوتا لضارب حياكم الله جميعا نحتفل اليوم بتخرج دفعة ثانية بعد جهد وتعب والآن موعدنا مع أبيات شعرية رائعة عن النجاح تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا وبعد الصبر بعد الجهد يك- وبعد الصبر بعد الجهد حققنا أمانينا waalidka iyo bulshadii kasoo qeybgalay xafladda ayaa bogaadiyey qaabka wax loo baray ardayda haddaan nahay waalidkii iyo haddaan nahay macalimiintii ila qaba waxay tahay baan haddana juhdi aan ku bixino ila qabay ahayde waa ku guulaysanay doorkan iyo doorashii horeba doorashii hore waa ku guulaysanay waxaa weeye caruurtii gabdhihii iyo wiilashiiba way darka way banneeyeen waxay galeen caalamkay galeen waxay galeen kenya waa inaad ummadda ilaahi subxana wa tacala ay kugu daydaan waa in aad noqoto macallim dadka wax baro Ah, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu nabiga sal allahu alayhi wasalam diinta iyo qur'aanku way iswataan haddaad fiqi dadka u akhrido diin baad baraysaa marka waa inaad dadka diinta sii gaadhsiis diintii nila baray waa inay inaga muuqataa macallimiinta waxayna bareen waa inaad garab istaagtiin waalidkiina dhalay waa inaad ka farxisiin oo macallimiintiina ka farxisiin oo diintii nila baray ee inaga muuqataa diintaa nila baray waxaa ugu horeeya waalidkii ku dhalay oo aada baari u noqoto ardayda aflaxa ayaa qaarkood u muujiyay dareenkooda sida tan magaca uu yahay yaxya cabdulaahi maxamed diyaale oo maanta ka takharujay macadka zayd bin thaabit alislaamiya dadaal badan iyo sabar badan iyo juhdi badan maanta ilaahay mahad iska leh aan soo gaarnay halkan xafladan barakaysan aan ku soo gabagabaynay takharujkeenna
درسada waxaan wax ku soo bartay zayd bin thaabit islaamiye macallimiintana u mahadcelinaya waxay soo baray arda saaxiibada la soo dadaalina u mahadcelinaya sheekh mustaf sheekh maxamed maamulaha markiiska sayid binu thaabit oo xiriir lale madrasada salaam ee magaalada gaaris ayaa ka warbixiyey xafladda iyo waxyaabahay ardada soo bareen dafcadan hadda maanta qalin jabinaysaa waa dafcadii labaad ardada qalin jabisana waa soddon iyo laba arday Eh, maasha allah ay maanta shahaadadan u qaybinayno mahadda ilaah baa iska leh En, ardada eh, waa madrasa ka kooban tanawi iyo cadaadi ilmaha waxay soo barteen intooda badan ama waxa meesha lagu qaato waa ruwaadda islaamiga ee sida naxwada xadiidka tawxiidka fiqiga siirada taariikhda eh, fiqiga mawaad badan oo mataqaana mawaaddii islaamka ah ayay ka qaataan meesha En, raggii hadda takharujina dhammaantood intooda badan waa macallimiin marka macallin baa loo qaatay qaar waxbarashay inay jaamacadaha galaan bay hamin hayaan qaar macallimiin mooye marka meel fiican bay u maraysaa En, waxaan marka u sheegaynaa dadka muslimiinta ah en, jaaniska isaga ee inay ka faa'iidaystaan dhallinyarada macallimiinta ducaadda dhammaantood de- shahaadadii loo doonaya gaaris ee ilmaha gaaris loo geyn jiray halkan lagu bixin hayaa ee salaam islaami bixinaysaa marka baaqaasaan u diraynaa muslimiinta
si kastaba ha haatee waa dufcaddii labaad oo dhammaystay macadka sayid binu thaabit oo lagu barto waxbarasho sare maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab